Dadka ku noolan degmada Luuqa ee gobolka Gadah weliba wajahayana xaalad adag gureeda markii webiga uu soo saamaya fatahaado gudaha magaalada walibana la ku-absi qabay inuu burburaan dhismo guryaalka islamarkaana khilaafada nolola dadka inkastoo magaalada intii badan lagu barakaciya waxaana kumid ee bulshada ku go'doonsan degmada Luuqa iyo weliba ku hadaleena xaalada waqtigu dareemayan iyo aan codsadeen in la gurmada maadaama xaalad halis iyo jaraan aan arki jirnay handoon lagu qaadayo meet laakiin maanta waxay maraysaa in dadkii noolaa in lagu gudbiyin ummadda Soomaaliyeed ee Allah subxaanahu wa ta'ala yay u baahan yihiin garab uga baahan yihiin ilaahay maanta way dhaaftay waqti la dhahayo ee samafal waxaa isiiyan guri ma taagna maanta nafta ayaa waxay ku jirtaa qiilqiil nafta waxay u baahan tahay badbaado waxay ku heli kartaa waa in la helo doomo agab loogu gudbo biyahaas si loo helo badbaado qaran badbaadona ma haystaan ummadda waxayna haysan maamul goboleedka jubbaland kama haystaan federal kama haystaan state iyo gobol mid wax la yidhahdo midna kama haystaan laakiin waxay ka haysta hadda ay u baahan yihiin inay garab ay siiyaan dadkii walaalihii muslimiintii ah ayaa u baahan in ay iscaawiyaan laakiin waxay iskaga caawinayaan iscaawintaas oo ah in la isu gurmado dadkii xaafadihii ku jiray waxaa jiro odayaal doqooshiin curyaamo waxaa ku jiro dhogoolo dad badanoo naafo ayaa guryaha ku jiro hadda saaka waxaa gaarigacan iyo waxaa lagu qaadaya saan u jeeday handool waxaan arki jirnay handool lagu qaadayo meet laakiin maanta waxay maraysaa in dadkii noolaa in lagu gudbiyo si macnaha badbaado loogu helo gudoomiye ku-xigeenka degmada luuq ee gobolka gada iyo ku hadalay xaalada degmada iyo weliba uu sabaaqu soondiray hay-adaha samafalka iyo caawiyana dadka webiga dhibka enjaysidii iyo dadka danyeerta ee halkaan ku sugannahay waa wadada halbowlaha ee isku xidha baydhaba iyo magaalada luuq iyo ilaa iyo gobolka gado qaybihiisa kala duwan ee degmada doolow iyo labelalxaawo waxaa weeyaan waa halkii keliya laislahaa marka ay magaalada gudaheeda fatahaadu saamayso in ay shacabku ay uga baxaan masiibada magaalada gudaheeda ku qabsatay si ay meelaha taagga ah iyo dhulka ugu muhiimsan ee ay mataqaanaa ku samata bixi karayaan dadku ay uga bixi karayeen laakiin waxaa weya nimcada ilaahay oo aan cidna looga dacwoonaynin ayaa saamaysay oo webigii ayaa dhowr meelood ugu yaraan afar meelood ka soo jebiyey saaka ilaa xalay ummaddu muddadii hadda lixda beri ee u dambaysay shacabku barakacaasay ku jireen wax dhimasho ah oo ilaa ay haddana soo gaadhay intaannu ognahay shacabka iyo bulshada qaybyada kala duwanba ma hayno ka degmada luuq maamulkeeda haddii aan anoo afkooda ku hadlaya marka waxaa weeyaan dowladda federaalka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka jubbaland waxaan cod dheer ugu baaqayaa in shacabkaas tabaalaysan ee barakawcu biyaha webigu ay sababeen iyo togaga ku soo rogmaday ee webigu ku soo daray in si deg deg ah maarayn loogu sameeyo oo gurma deg dega loola soo gaadho waayo waad arkaysaan biyuhu halkay noo hayaan shacabka samata bixintiisaannu halkaa u taagannahay waxaa weeyaan iskuulladii way burbureen gebi ahaanba waxaa lagu jiraa xaalad critical condition oo aan la koobi karaynin marxalad lagu qiyaaso waxaa weeye doomaha matoorada leh wax aan ahayn oo samata bixin kara shacabkana ma jirto iyo diyaaradaha helikobtariska ah waxaa weeyaan waxaan ugu baaqayaa mar labaad ku xoojinayaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam in shacabka muddada ku dhibaataysan biyaha in si deg dega maaraynta lala soo gaari karayo in lala soo gaadho sidoo kale hay-adaha samafalka kuwa internationalka iyo kuwa lookalin jooga intaba iyagana waxaan ugu baaqayaa inay samata bixinta shacabka ay ka qayb qaataan si amarjisi ah